annagana na dhaliila in nala dhalilaa waa saxib inkastoo regelin dhaliiladhaliilasha waxaa loo yaqaan siyaasadda aysan u aqoono ay wax kala yaqaanin oon dhaliiltaasad ahayn nimankii halkaa yimid oo dagaalka ku soo qaaday galmudug gaar ahaan degmada gurcaar ku soo qaaday waxba kale u dheeraan mayno annagu nabad dhexdeenana waa ka waa ka samaynay soomaalina waa u samaynay taas qof mid mid xun iyo mid midna ma dafiri karo shan iyo afartan cisho gudahood baan galmudug wixii khilaafaad ka jiray annagoo xafiiska shanta afartan cisho joognay baan xalinay soomaalina waxaan u dhignay goglihii iyo iyo isumaadkii iyo kulamadii ay maanta doorasho ugu heshiisay ama ay ku aaday markan maa la heshiiyo maa xagga la yidhaahdo maa namada cidna noo tilmaamaysa taas annagaa u taagan saacad walba waa ku celinayna waxaan rabnaa geed dhayr geed gaaban usoo fuulnay inaan wadaadaas annagoo wada jirnoon xukuumad kaliya iyo dowladda galmudug kaliya ahayn baan isku daynay waana waana aragnay meesha ay ku soo dhammaadeen iyo sida ay ku qanci karaan shalay markay baxayeen waa baxaynaa aan baxno haye baxa dadkii ay soo ay u soo mareenayaan waa baxaynaa waa ka ogolaana inay baxaan waa u sheegnay haddaan ku celinayna qof kasta oo reer galmuduga oo dhibaatadaas ka qayb qaatay mar kalaan lena iyo duurka qorya kula jirin iyo duurkaas warwareegin iyo meela istaagtaagin dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda iyo dowladdooda ha u yimaadeen ana ka faaidaysteen jaaniska iyo fursadda iyo waktiga dadkoodana nabad iyo xasuun ha ugu yimaadeen intaas kadib waa ku celinayna mar kale qof kasta oo aan xoog iyo hub iyo duulaan wax ku doonayn tabashada qofaa dhegeysanayna qofaan gorgortan iyo qori caaradiis iyo hubaan wax ku doonaya ka aqbalayno ma jiro sidaasayna reer galmudug nagu wakiisheen dowladdoodiina ugu nahay naguna garab taagan yihin dowladnimada iyo sharciyadda iyo jiritaanka galmudug gorgortan low cidna lagala geli maayo reer galmudug dowladnimadooda difaacanaya qofna aan xigto kusoo dhaweysanayn hadduusa dantooda ka shaqaynayn qofna aan qaraabo iyo ehelnimo gaara iyo qabiil ugu hiilinayn maanta arka soomaaliya marka waxaan leenahay runtii meel la jooga mareykan waa aad iyo aad u mahadsan tihiin dowladnimadiina haysta ilaashada midnimadiina difaacda annaga ninkiina nala dirsan ninkiina nacab iyo ninkiina jecelba xafiiska muddaan leenahay inaan joogno xataa hadduu rabo inu qaqashaado hanugu qaqashaado meelaha hanoo soo maro meel meelaha lasoo mari karo hanoo soo maro ha yidhaahdo madaxweynaha baarlamaanka iyo inta u marno aan laakiin qori qof qori sitaan taageeraya iyo waxaan taageeraya qof laisku dirsanaya galmudug waa laleeyahay hoo dab kusoo dheji iyo kaas laga waantoobo waxaan subalaalmaynaa insha allahu inaan taasna halkaas aynan dib dambe u dhicin lagana fakerin lagana fogaado